qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga ameerika iyo yurub ayaa mashaariic kala duwan ka fuliya soomaaliya sida dugsiyo ceelasha biyaha iyo cusbitaallo taasi oo ay ka faa'iidaystaan dad fara badan haddaba hay-adda geda foundation ayaa cusbitaal weyn ka hirgelisay gobolka geda cusbitaalkaas oo ay ka dhiseen magaalada garbaharey wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan ayaa ka qayb galay kulan ay jaaliyadda reer colombos isku yimaadeen wuxuuna ka waraystay dhismaha cisbitaalkaas sacdiye cabdi daahir oo ku magac dheer sacdiyo jakam oo ka mid a aasaasayaasha ururkan samafal
horta founderska sbitaalkan waxay ahaayeen laba gabdhood waa canab cali xaashi iyo asiili dhaba cadeeyo labadoodii iyagoo arintaas ka hadlayay ayay aniga toronto igala soo xiriireen sidii arintaas aan wax uga qaban lahayn ololihii aan bilownay ayaa maanta ilaa heerkan uu soo gaarsiiyey isbitaalka gabar baan dirsanay oon u dirsanay halkaas iyadoo dowladna caawinin cid kalena caawin hay-ad kalena caawinin shacabka ummadda soomaaliyeed un wixii laga soo qaaday ay isbitaalka ku dhiseen maantana heerkan uu soo gaaray insha allah marka waxaan rajaynaynaa wadanka intiisa kalena inaan saas u caawino on u dhisi doono marka isbitaalkii hadda gabagabadii joogo oo u baahan qalabkii iyo waxyaabihii kaasaan maxaa la yidhaahdaa aan maxaa la yidhahdaa aan hadda aan ku isku taxallujinaynaa inaan dhammaystirno insha allah sacdiyo isbitaalka kani ma isbitaal idinku aad dhisteenba mise waa isbitaaladii aad isbitaal aad dayactir ku samaynaysaan isbitaalkan waa isbitaal aan dayactir ku samaynayno foundationkiisa waa dhisnaayo laba dabaq uu ahaa dowladda hore iyadoo dhismihii socda ayuu istaagay anagii marka wixii laborafiinadii ayaan ku samaynaynaa waa dhammaystir ayay ahayd arintan waana dhammaystirnay wax yar ayaana u haray inta yar oo hartayna waa qalabayntii iyo sidii maxaa la yidhaahdaa sariirihii iyo waxyaabihii loogu heli lahaa ayaan maxaa la dhaha ku tala jirnaa hadda sacdiyo bal waxaad iiga warantaa isbitaalkan aad dayac tirteen sida ay sheegteen aasaaskiisii ay iskalahay dowladii dhexe qarash intee la eg baa ku baxay dayactirka isbitaalkani iyo qalabeyntiisa bismillahi raxmaan raxiim qarash badan baa ku baxay haddana waxa waaye waxa sugaya waa qarash kaloo badan oo in maxaa la dhaha isbitaalkaas lagu dayactiro marka caaw waxaan iskugu imaanay halkan inaan maxaa la yidhahdaa ummadda soomaaliyeed oo nagu caawinta isbitaalkaas dhismihiisa inaan umahad celino warbixinna ka siina isbitaalka meeshuu maraayo iyo maxaa la dhaha heerkuu gaaray in ummaddii ay arkaan waxa ay qabteen qurbajoogta inay arkaan waxay qabteen iyo waxay maxaa la yidhahdaa si ay baraarujin ugu noqoto berita inay wax kale waddanka ay awooddooda u qabtaan insha allah yaa ka soo qayb galay kulankiinan caawa waxaa kasoo qayb galay kulankeenna caawa labadii ra-iisul wasaare hore cabdiweli sheekh axmed iyo maxamed farmaajo iyo culamaauddiin waxgarad aqoon-yahano iyo duqaydii soomaaliyeed oo dhan oo maxaa la dhaha reer colombos marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ayagana maxaa la dhaha arrintaas ay aada ugu farxi doonaan waxa ay caawa arki doonaan halkaas insha allah
sacdiyo waxay ga warrataa bal barnaamijka ad ugu tala gasheen isbitaalkani ama tafaasiisha uu bixin doono iyo sida looga faa'iidaysan kara maxay ta isbitaalkan horta waxaa looga faa'iidaysan karaa waxa waaye dumarka soomaaliyeed especially dumarka gobolka gado aad bay u dhibaataysanaayeen oo waxa waaye qofkii cunuga ama aan dhalid normal maxaa la dhahaa ahayn labor waa lala carari jiro beled xaawo ama mandheera loola carari jiray ama ceel waaq qofkii dariiqdumarka qofkii dariiq ayay ku dhimanayeen marka maxaa la yidhahda si arintaas aan uga hortagno isbitaalkan ayaa maxaa la yidhaahdaa ayaa waxaan rajaynaynaa inuu kabi doono wax walba oo eriyadaas gobolka gado baibacool anywhere oo maxaa la yidhahdaa soomaaliyeed oo eriyadaas inay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo jira isbitaalka qaybo badan ayuu leeyahay waa afartan qol ayuu ka kooban yahay wuxuu leeyahay qaybtii ambalaasta darbi weyn ayaa ku wareegsan dhul weyn ayuu ku fadhiyaa wuxuu leeyahay toddoba qol oo loogu talagalay haddii nersinka iyo university kidska inay ka faa'iidaystaan wax ku bartaan wuxuu leeyahay qaybtii dhalmada wuxuu leeyahay qaybtii dadka waaweynaa caruurtii maxaa la yidhaahdaa qaybtii dhalmada ay ugu badan tahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa isbitaalkaas in faa'iido weyn uu gobolka iyo inta agagaarkiisa iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanba inay ka faa'iidaystaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maadaama wadankii iska liito oo dowlad caawisana ayna jirin adduunkiina aan laga macnaha waxna caawina ayna jirin inay goboladooda qurbajoogtaan la hadlaya inay dadkooda goboladooda tuulo walbo dadka hadduusan caafimaad haysanin ama maxaa la dhahaa iskuul ma dhigan karo iskuul hadduu haysta hadduusan caafimaad haysanin marka waxaan u sheegaa ummadda qurbajoogta soomaaliyeed meel kastay joogaan in maalinba magaalo lagu goobto oo ummadda soomaaliyeed la dhexgala sida hadda annaga aan istaalkan ku dhisnay dadka u dhashay gobolkaas keliya ma dhisan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ayaa tabaruc bixiyey marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa gada foundationkan aan u samaynay isbitaalka in ummadda soomaaliyeed oo dhan aan wax la qabanno oon wax la samayno oon isbitaallo la dhisno oo iskuullo la dhisno oo maxaa la yidhaahdaa ayaan rajaynayaa ilaahina waxaan uga rajaynaa ummadda soomaaliyeed qalbigooda inuu isu soo jeediyo ay waddankoodana dhistaan insha allah sacdiya sacdiya cabdidaahir ayay ahayd oo ku magac dheer sacdiya jacom oo u warramaysay wariyaha v o a ee colombus cabdikaafi yuusuf aadan